halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraad ah iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatadu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan kan sharka leh iyo sida qalbigiisu sharka ugu shubmo waxaanan soo aragnay in ugu dambaynta kan sharka leh ay tahay inuu dhaco oo waxaa qoran iyaga hoos baa loo riday oomana ay kari doonaan inay mar dambe soo kacaan waxaanan idiin sheegnay inay baryadeennu ay noqoto inaynaan sharka dunidan u dhicin iyo weliba kuwa sharka leh oo dhan ee ku badan dunida waayahan waxaannu caawa idiin bilaabaynaa cutubka toddoba-iyo soddonaad oo isagu ka hadlaya hal mawduuc waxaana weeye ballanqaad quseeya baraka imaanaysa mustaqbalka kanu haddaba waa zabuur nebi daa'uud uu tiriyey wuxuuna ku saabsan yahay khibradihii nebi daa'uud iyo weliba baraka imaanaysa mustaqbalka oo ay helayaan kuwa israa'iil ka haraa iyadoo ay ugu imaanayso iyadoo loo qoray hab labadii aayadoodba ay ka bilaabanayaan shaqal ama shibane isku mid ah aayad waliba oo zabuurkan ka mid ah wuxuu ku bilaabanayaa xarafka cibraaniga ah ee alifbeetada cibraaniga waa afartan aayadood inta zabuurkan soddon iyo toddobaadi uu ka kooban yahay labadii aayadoodna waxay ka bilaabanayaan xuruufta cibraaniyada ama alifbeetada tusaale ahaan labada aayadood ee zabuurkan wuxuu ka bilaabanayaa alif labada xigtana beth ama ba labada kalena jiin sidaas ayay u soconayaan ilaa alifbeetada cibraaniga ahi ay ku soo dhammaato zabuurka haddaba carruuraha dugsiyada qaar dhigata ayaa erey waliba ee ka tirsan alifbeetada ingiriisiga ah waxaa u taagan shay sida marka la leeyahay e for ebel c for kat inkastoo aanan afka soomaaliga ah ku arag qaynuunnadaasi oo kale haddana waa la isticmaali karaa oo waxaa la odhan karaa e waa aar ba waa beel ta'duna waa tamar iyo wixii la mid ah iyadoo weliba erey waliba taswiir la hordhigayo zabuurkanina waa la mid wuxuu kaloo zabuurkani u yahay barako aan la soo koobi karin dadka ilaah ilaa iyo sannadihii hore ilaa maalinka maanta ah inkastoo weliba mararka qaarkood siyaabo aan hagaagsanayn loo isticmaalo zabuurkan haddaan markii ugu horraysay soo xiganno zabuurkan toddoba iyo soddonaad ayaan eegaynaa baalka toddoba boqol saddex iyo labaatan ee axdigii hore aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan ha isku dhiibin xumaanfalayaasha aawadood hana u xaasidin kuwa xaqdarrada sameeya waayo iyaga haddiiba waxaa loo jari doonaa sida cooska oo kale oo waxay u engegi doonaan sida geedo yaryar oo qoyan waxaa nebi daa'uud dhibaato u keenay oo uu la seexan waayey sida ay kuwa sharka leh u barwaaqoobaan haddaba kuwa sharka leh barwaaqadooda ama hodantanimadooda waxaannu si faah-faahsan ugu eegi doonnaa zabuurka toddoba iyo soddonaad waxaa kaloo hodantanimada sharrooga si faah-faahsan looga hadlayaa meelo kale oo axdigii hore ah su'aashu waxay noqonaysaa maxaa sharroowyadu ay u hodmaan waxaa kitaabka axdigii hore ku qoran in mu'miniintu ay helayaan baraka adduun iyo hodantinimo aad u weyn ha yeeshee rumaystayaasha axdiga cusub ma haystaan ballanqaadka caynkaas oo kale ah wuxuu markaasi haatan arkayaa nebi daa'uud in cibaadalaawayaasha ay haystaan hodantinimo iyo barwaaqo haddaba way dhib badan tahay in la garto asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan inkastoo welibana aannu si tafatiran kaga hadalnay qayb ka mid ah waxa kuwa xaqa ahu ay u dhibtoodaan waxaanan ku soo dhaafnay taasi kitaabkii nebi ayuub ugu dambayntii nebi daa'uud wuxuu kartay isla sida zabuurka toddoba iyo soddonaad ee uu qoray nin ka mid ah reer aasaaf oo ahaa gabyaaga macbudka in maalin maalmaha ka mid ah kan sharka ah xididadiisa la rujin doono oo wuxuu u baabi'i doonaa sida cooska dabeeshu ay kaxayso su'aalo badan ayaa laiska weyddiiyaa waxa kuwa sharka lahi ay mararka qaarkood ugu dhowaadaan inay guulaystaan ha yeeshee markii aad u fiirsato ugu dambaynta ragga caynkaas oo kale ah waa dhimanayaan waxaana loo baahan yahay inaannu ka fakarno markii aan aragno barwaaqada ay haystaan in dhammaadkoodu uu yahay baabba haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno zabuurka toddoba iyo soddonaad aayadaha saddex ilaa shan waxaa qoran sida tan rabbiga isku hallee oo wanaag samee oo sidaasaad dalka ku degganaan doontaa oo ammaan baad ku daaqi doontaa haddaba rabbiga ku farax oo wuxuu ku siin doonaa waxa qalbigaagu uu doonayo jidkaaga rabbiga ku aamin isagana isku hallee wuuna samaynayaaye haddaba saddexdaasi aayadood tan koowaad waa ballan ay leeyihiin dadka dhulka deggan oo dhan wuxuu ilaah ku leeyahay wuxuu ilaah ku leeyahay ha ka cabsanina kuwa sharroowyada ah laakiin idinku igu kalsoonaada anna waan idin daryeelayaa tan labaadina waxay ka hadlaysaa ballan quseeya reer banu israa'iil oo welibana adiga ayuu ku quseeyaa oo waxaad helaysaa barakada ruux ahaaneed waxaad eegtaa waxa laynaga doonayo inaannu samayno waxaana laynaga doonayaa inaan rabbiga ku faraxno waxaa kaloo jira wax kale oo aynu samayn karno waxaana weeye sida aayadda shanaadiba ay leedahay inaan jidkayaga rabbiga ku aamino oo aynaan wax shaki ah gelinin aaminaadda ilaahayaga waxaa zabuurluhu uu leeyahay isaga isku hallee wuuna samaynayaaye waxaa lagaa doonayaa inaad ilaah wakhti siiso isaguna wax waliba wuu ku wanaajinayaa ilaah wuu wanaagsan yahay saaxiib ha yeeshee qurumaha karaahiyada ah waxay aaminsan yihiin in ilaah uu yahay mid aan arxan lahayn oo culaab badan dadkiisa saara oo aan innaba farax lahayn had iyo goorba kuwo badan oo masiixiyiin ah ayay xitaa sidan la tahay waxaanse idinku leeyahay ilaah waa raxiim wuu ku dhow yahay oo waa ku jecel yahay wuxuuna doonayaa inuu ku badbaadiyo laakiin waa inaad marka hore jidkaaga isaga ku aamintaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno zabuurka toddoba iyo soddonaad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan rabbiga ku hor xasiloonow oo isaga samir ku sug oo ha isku dhibin kii jidkiisa ku barwaaqooba iyo kii shar ah haddaan horay idinku sii wadno zabuurka wuxuu leeyahay aayadda siddeedaad ee cutubka toddoba iyo soddonaad sida tan carrada ka joogso oo dhirifka ka tag hana isku dhibin inaad shar samaysid marka la leeyahay carrada ka joogso ayaa taasu ay ka micno tahay inaad carradaada yarayso oo aadan camal xumaan haddii aad dembaabto yaanay kula noqon inaad ka gudbayso haddii aad tahay carruurtii ilaah dhibaato huri maysid haddii aad damacdo inaad kuwa sharka ah la saanqaaddo haddaan horay ugu soconno aayaddaasi waxaa ku qoran aayadda kow iyo tobanaad sida tan laakiinse kuwa camalka qabow dalkay dhexli doonaan oo waxay ku farxi doonaan nabad badan waxaan idiin sheegayaa inay jiri doonto maalin ay dunida dhexli doonaan kuwa camalka qabow oo waxaa imaanaya maalinta ilaah dadkiisa oo dunida u sarraysiin doono samada waxaa tegaya kiniisadda reer banu israa'iil waxay dhexlaysaa dunidan laakiin in la yidhaahdo mu'miniinta oo dhan haddii dunida ay ku yaraato waxay aadayaan qaarkood samada ayaan runta ku sallaysnayn haddaan hoos u yara daadegno ayaannu iminkana eegaynaa cutubka toddoba iyo soddonaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan kuwa sharka lahu waxay la baxeen seeftoodii qaansadoodiina way xooteen si ay miskiinka iyo kan baahan hoos ugu tuuraan oo ay laayaan kuwa jidkooda ku quman qorniinka ayaa caddaynaya kuwa hubka qaata in isla hubkaasi aakhirku uu dilayo haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka toddoba iyo soddonaad aayadda lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan inta yar oo mid xaq ahu haystaa way ka sii wanaagsan tahay kuwa sharka leh maalkooda badan waxaan idiin sheegayaa guryaha kuwa lacagta badan haysta iyo guryaha kuwa hantidooda ayan badneen waxaa xasiloonnidu ay ku badan tahay kuwa masiixiyiinta ah ee aan lacagta badan haysan marka loo barbardhigo masiixiyiinta hantida leh ilaahna taasi wuu garanayaa dabcan oo horay buu taasi inoogu soo qoray sidaannu ku arkayno aayaddan lix iyo tobanaad haddaan hoos u yara daadegno ayaannu iminkana eegaynaa cutubka toddoba iyo soddonaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan laakiin kuwa sharka lahu way halligmi doonaan cadaawayaasha rabbiguna waxay ahaan doonaan sida inta wanaagsan oo doogga way baabbi'i doonaan sida qiiqa oo kale way u baabbi'i doonaan waxaa inta laynoogu sheegayaa oo xaqiiqo ah in kuwa sharka lahi ay baabbi'i doonaan haddaba yaanay ku qalqalinin hodantinimadooda ilaah baa taasi ku cilmi leh oo wuu eegayaa hodantinimada kan sharka leh waxaa la ogsoon yahay in kuwa sharka lahi hodantinimadooda ay ula isticmaalaan arrimo shar ah iyo inay kuwa xaqa ah goor gudcur ah xabbado ku ganaan ha yeeshee ilaah baa indhaha ku haya haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka toddoba iyo soddonaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaa ku qoran sida tan dadka socodkiisa waxaa hagaajiya rabbiga oo jidkiisuu ku farxaa haddaba sida qofka ilaah ka cabsada uu u soconayo ilaah baa hagaya waxaana aasaas looga dhigayaa ciise masiix waxaana qoran in ilaah uu ku farxo sida qofka mu'minka ahi uu u socdo waxaan kugu leeyahay ilaah wuxuu ku farxay sidii nebi ayuub uu ula dagaalamay shayddaanka oo doonayay inuu ilaah wax xun ka sheego laakiin nebi ayuub ilaah wax xun kama sheegin inkastoo noloshii nebi ayuub markii uu ilaah hor joogo aan dembi laga waynaynin iminkana maadaama aynu soo koobayno cutubkan toddoba iyo soddonaad aayaddiisa sagaal iyo labaatanaad ee baalka toddoba boqol afar iyo labaatan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan kuwa xaqa ahu dalkay dhexli doonaan oo weligoodna way dhex degganaan doonaan aayaddan ayaa mar kale inoo sheegaysa in ilaah ballanqaadkiisii uu u fuliyey nebi ibraahim iyo weliba reer banu israa'iil oo waxay ahayd in reer banu israa'iil ay ku dhex noolaan doonaan dhulkii ilaah uu siiyey wuxuu ka ballanqaaday baraka adduun masiixiyiinta lagama ballanqaadin haddaba baraka adduun waxaanse helaynaa barakada ruuxa waxaan idinku leeyahay dhegaystayaal waa laydiin qiyaameeyey haddii laydinku yidhaahdo ilaah wuxuu idinku barakadaynayaa dunidan markii aad masiixi noqotaan waa run inay jiraan masiixiyiin lacag leh haddana haddii aad masiixi tahay waxaa hubaal ahaan helaysaa barakooyinka ruuxa ninkii haysta barakooyinka ruuxa uma baahna maal adduun waayo hubaasha kale ee uu helayo ayaaba ka sii weyn oo wax laysku doorsadaba maba ahan qaar ka mid ah waxyaabaha ay noloshaada yeelanayso waxaa ka mid ah sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan markaasoo uu rasuul bawlos lahaa laakiin midhaha ruuxu waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iscelin haddaba aynu isku barbardhigno barakooyinka dunida iyo barakooyinka ruuxa haddii aad maal adduunyo leedahay oo aadan ciise masiix noloshaada ku qaabilin maxay faa'iidadu noqonaysaa faa'iidadu waxay noqonaysaa inaad jidhka u noolaato oo rasuul bawlos oo wax ka sheegaya shuqullada jidhka ayaa leh sida ku qoran isla warqaddii reer galaatiya cutubka shanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa kow iyo labaatan sida tan shuqullada jidhku waa muuqdaan waana kuwan sino wasakhnimo dhilannimo sanamcaabudid sixir bidcinnimo xaasidnimo sakhraannimo rabshooyin iyo waxyaalo la mid ah kuwa waxyaalaha caynkaasi ah sameeya ma ay dhexli doonaan boqortooyada ilaah haddaba farqiga u dhexeeya in barakooyinka dunida la helo iyo in barakooyinka masiixa la helo ayaad hagaag u arkaysaan markii aad akhrisataan aayadahaasi kore haatanna aynu soo gunaanadno cutubkan oo aannu eegno aayadda ama aayadaha toddoba-iyo soddon ilaa siddeed iyo soddon ee cutubka toddoba-iyo soddonaad waxaana qoran sida tan bal fiiri ninka kaamilka ah oo bal eeg kan quman waayo ninkaas ugu dambaystiisu waa nabad laakiin kuwa xadgudba dhammaantood wadajir bay u baabi'i doonaan oo kuwa sharka lahuna ugu dambaystooda way go'i doonaan kuwa xaqa ahse badbaadadoodu waa xagga rabbiga oo wakhtiga dhibaatida isagu waa qalcaddooda haddaba kan kaamilka ah waa kan ilaah ku kalsoon oo garanaya in badbaadada ilaah qura laga helo haddaba dhammaadka ninka quman waa nabad oo ilaah baa ku hoggaaminaya kan sharka ahna ilaah baa goynaya kuwa xadgudbana waa la baabi'inayaa haddaba hadalkaasi meel ku qoro waayo hadalkaasi loo noqon maayo oo waa mid runta ku sallaysan waxaannu dhegaystayaal iminka soo gaarnay cutubka siddeed iyo soddonaad cutubkan wuxuu ka hadlayaa hal mawduuc oo ku saabsan jaasada dembiga waana cudurka jidhka ku dhaca waxaa zabuurkan horudhac looga dhigayaa inuu yahay zabuur nebi daa'uud uu tiriyey inuu wax ku xusuusto waxaana lagu sifeeyaa inuu yahay zabuur jaaza ah waa zabuur ka hadlaya qirasho uu samaynayo nebi daa'uud wuxuuna quseeyaa cudur ku dhacay daa'uud qudhiisa nebi daa'uud haatan wuu jirran yahay waa marka uu zabuurkan qorayaye oo jidhkiisiina uu liitay haddaba cudurkan ku dhacay nebi daa'uud ayaynan war u haynin wuxuu ahaa oo kitaabka inooguma qorna ha yeeshee waxaannu horay u soo aragnay inuu ilaah kaga mahad celiyey bogsiintiisa haddaan zabuurkan idiin bilowno ayaannu la soo baxaynaa kitaabka zabuuradda baalka toddoba boqol afar iyo labaatan ee axdigii hore zabuurka siddeed iyo soddonaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan rabbiyow carradaada ha igu canaanan oo dhirifkaaga kululna ha igu edbin haddaba sidaan ka akhrinay aayaddan koowaad ayaannu arkaynaa in nebi daa'uud uu ku jiro welwel wuxuuna ilaah weydiisanayaa inaannu carradiisa ku canaanan waxaana la mid ah marka la eego sida zabuurkan uu ku bilaabanayo zabuurka lixaad haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurkan soddon iyo siddeedaad aayaddiisa labaad ee baalka toddoba boqol shan iyo labaatan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan waayo fallaarahaagii aad bay ii mudeen oo gacantaaduna way igu degtay haddaba tanu waa xaal la hubo marka uu leeyahay fallaarahaagii aad bay ii mudeen haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran aayadda saddexaad sida tan jidhkaygu fayoobaan ma leh waana xanaaqaaga daraaddiis oo lafahayguna caafimaad ma leh waana dembigayga daraaddiis haddaba xanuunka ku soo degay oogada nebi daa'uud ayaa waxaa sababay dembi haddaan horay uga sii soconno ayaa waxaa ku qoran aayadda afaraad ee cutubka siddeed iyo soddonaad sida tan waayo xumaatooyinkaygii waxay ka sara mareen madaxayga sida rar culus ayay igu culus yihiin aad iyo aad haddaba runta waxay tahay in aniga iyo adiguba aynan rarkayaga qaadi karin saaxib welibana ma qaadi karno rarkaasi oo ah culayska dembiga waa inaannu ilaah u dhiibnaa culayskayaga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno iminka cutubka siddeed iyo soddonaad aayadaha shan ilaa siddeed ee baalka toddoba boqol shan iyo labaatan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan nabarradaydu way urayaan wayna qarmuun yihiin waana nacasnimadayda daraaddeed waan xanuunsanayaa oo aad baan hoos ugu gotay oo maalinta oo dhanna oohin baan la wareegaa waayo dhexdayda waxaa ka buuxa olol oo jidhkayguna fayoobaan ma leh waan intaal darnahay oo aad baan u burbursanahay oo waxaan la cabaaday buuqa qalbigayga ku jira haddaba cudurka waxaa keena doqonnimo waxaana had iyo goorba imaanaya oo soo raacaya xanuun maskaxeed markii ilaah wax uu inagu dhufto waxaa jira kuwo badan oo ay la tahay in nebi daa'uud xanuun badan uu hayey taas oo uu sabab u ahaa dembiyadiisa ha yeeshee waxaa jira kuwo haatan ay la tahay in ciise masiix uu qaaday cudurradii oo dhan markii uu ku dhintay iskutallaabta ee uu dembigeennii halkaasi geeyey haddaba taasi run ma ahan ciise masiix ma qaadin cudurradeenna wuxuuse qaaday dembiyadeenna ciise masiix wuxuu ahaa mid aan iin lahayn sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka koowaad aayadda shan iyo soddonaad oo leh malaa'igtii waa u jawaabtay oo ku tidhi ruuxa quduuska ah ayaa kugu soo degi doona oo xooggii kan ugu sarreeya ayaa hoosiiskuu noqon doona sidaas daraaddeed kan quduuska ah oo kaa dhalan doona waxaa loogu yeedhi doonaa wiilka ilaah haddaan soo koobo ciise masiix cudurro wuu ka nasahan yahay oo innaba jidhkiisa cudur laguma arko oo cudurradeenniina ma qaadin cudurradeenna innagay inala jiraan oo meel aynu uga baxayno ma leh marka la leeyahay wuxuu qaaday cudurradeenna ayaa cudur loola jeedaa kan dembiga simon butros ayaa wuxuu adkaynayaa taasi sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka labaad aayadda afar iyo labaatanaad ee baalka afar boqol iyo toddoba ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan oo isagu dembiyadeennii wuxuu ku qaaday jidhkiisii geedka saarnaa si innagoo dembi kala dhimannay aynu xaqnimo ugu noolaanno waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashadiisa haddaba ma ahan in laynaga daweeyey cudur wakhtigaas waxaase laynaga daaweeyey cudurka dembiga haddaba waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubka siddeed iyo soddonaad oo ah mawduuc quseeya duugta ama marka qofka uu dhinto zabuurkani waa mid xusuus mudan oo muujinaya itaaldarrida sida aynu u liidanno iyo weliba hoosaysnimada dadka wuxuu ina horkeenayaa hawada dadka ku jirta iyo sida ay u itaaldaran yihiin waxaana la rumaysan yahay inuu sida uu u dhahayo ama u qaadayo marka la eego yahay kan ugu quruxda badan wuxuu zabuurku ka hadlayaa itaaldarrida dembiga loogu soo dhaco iyo sida dadku ay dembiilayaal u yihiin bilow iyo dhammaad oo haddaannu jirin xidhiidhka ilaaheenna noloshuba qiimi ma yeelateen wax waliba waxay ahaan lahaayeen baabba waa wax waliba ee dhulka lagu sameeyo ah haddaannu ilaah wiilkiisa ina siin lahayn zabuurkan waxaa qoray nebi daa'uud waxaanay ku socotaa yadutuun oo ahaa madaxdii muusikiistayaasha oo wuxuu ahaa kii qori jiray zabuuradaha macbudka aasaaf iyo hammaan ayaa iyana waxay ahaayeen kuwii qori jiray zabuuradaha daa'uudna wuxuu jaal la ahaa raggaasi markay joogto hawsha myuusikada wuxuuna ahaa kii ugu zabuuro macaanaa dhulka reer banu israa'iil xilligaasi haddaan intaasi faallada kaga baxno oo aannu eegno zabuurka sagaal iyo soddonaad aayaddiisa koowaad ee baalka toddoba boqol lix iyo labaatan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan waxaan idhi jidadkaygaan iska jiri doonaa si aanan carabkayga ugu dembaabin oo afkayga waxaan ku qaban doonaa xakame inta kii shar lahu i hor joogo zabuurkan wuxuu quseeyaa diidmadii nebi daa'uud uu diiday inuu la hadlo dadka dunida waxaa ku adkaaday inuu fahmo dadka dunida markaana wuxuu goostay inuu afkiisa xakamo saaro haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka sagaal iyo soddonaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan waan carab beelay oo shib baan iska idhi oo waan ka aamusay xataa wixii wanaagsanaa tiiraanyadaydiina waa kacday iminka nebi daa'uud wuxuu doonayaa inuu hadal yidhaahdo oo wuxuu iminka qalbigiisa u furayaa ilaah haddaan horay idinku sii wadno ayaa aayadda saddexaadii waxay leedahay sida tan qalbigaygu uurkaygu ku kululaaday oo intii aan fikirayey ayaa dabkii shidmay markaasaan carabkaygii ku hadlay oon idhi haddaba wixii uu yidhi habeen dambe ayaan dhegaystayaal ogaan doonnaa
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin